جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر بسم الله الرحمن الرحيم waa arbaco siddeed iyo tobanka rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim dukumentari ah kaasoo looga hadlaya konton sano kadib dilkii culummada ay u geysatay dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre hogaamiyaal ka tirsan xoogagga muqaawamada falastiin ayaa ka badbaaday duqeyn ay diyaaradaha sahyuuniyadda yahuudda ka geysteen magaalada dooxa ee caasimadda khadar fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qeebisay degmadaas dowladda riddada masar ayaa ka hor timid furitaanka biyo-xireenka alnahda ee dowladda xabishida itoobiya ay ka dhisatay webiga niil safiirka dowladda xabishida itoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa weerar afkaa ku qaaday masar iyo guud ahaan dowladaha jaamacadda carabta ardayda macadu shareeca ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim dukumentari ah kaasoo looga hadlaya konton sano kadib dilkii culummada ay u geysatay dowladdii kacaanka ee maxamed siyaad barre waxaa warbixintan inoo haya ismaaciil salaad guuleed hoyalaay hoyalaay hoyalaayay hoye hoyalaayay hoyalaayay filimkan oo ciwaan looga dhigay shuhadada dacwada ayaa lagu faaqiday toogashadii dowladdii kacaanka ee shuuciyadda ay kula kacday culimmadii difaacday kitaabka qur-aanka kariimka iyo cawaaqibtii laga dhaxlay dilka loo geystay culimmadaasi konton sano kadib dilkii culimmada ayaa filimka lagu soo qaatay in shuhadadaasi ay yihiin kuwa ay dugsanayaan muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta iyagoo dhiigooda u horay in kitaabka allah ay ka difaacaan kacaankii shuuciga ahaa ee la dagaalamaya diinta allah muuqaalkan oo ah mid dukumentari ah ayaa la daawan karaa muddo hal saac iyo bar ah waxaana ka qayb qaadanaya culimmo iyo aqoon-yahano goobjoog u ahaa dhacdadaasi ugu horreyntii filimka ayaa sawiraya sida uu ahaa xaalka dalka ka hor kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii oo ahayd xilligii la dilay culimmada dilka culimmada ka hor kacaankii siyaad barre ayaa dalka u horseeday dhaqanxumo iyo fasaad akhlaaqi ah kaasoo hordhac u ahaa ilxaadkii iyo kufriyaadkii ay la yimaadeen wax laga sheekeyn kara ma ahayn fasaadku waxaad arkaysaa qoraxda marka ay sii gaabato ama dhacayso hoteel shabeelle oo kale meesha la yihahdo magaalada xudunteeda yay baabuurtu isdaba dhiganayaan gabdhuhuna sabsi u galaan maqribkaas barqada dadka wada jeedo baa zina meeshaas gabadhuu rabuu leeyahay saf bay ku jiraan gabdhihi baabuurtuna saf bay ku jirta santarkii magaalada dullinimada halkaasi gaartay hoteelada waxay gaartay balaayadu in la yiraahdo balaayada waxay gaartay in la yiraahdo raadiyaasha aad ka dhegaysato caawa iyo cawayska jubbaa caawa iyo cawayska mataqaanaa curuba gabdhahaas toddobiyo toban sano wixii ka hooseeya waa lacag la-aan baa laleh idacadaa laga sheegay kuwa yaryaro curdanka maarta iyaga lacag laga qaadi mayo laakiin hadday weyn tahay waa lacag gaal cad baa soo gelaya sidii mukulaal hilma u tuurta weliga soo kuma yacaan tabtaasi gabdhuhu u yaacayaan gaal farxumada meeshaa ka jirta waad ka naxaysa caro allaa ka dhacday meesha dadkii marka waa la qaybiyey qoyskii marka waa baabacay muxuu ku baabacay odagii ururada shaqaalaha lagu daray islaantii hooyooyinka ka tirsanta wiilkii guuladayaasha lagu daray gabadhii ma garanaysa ama wiilkii ururka dhallinyaradii guuladayaasha labada mid baa la kala raacinhaya kuwa yaryaraan ubaxa kacaanka loo bixiyey ummaddii marka waxa wey tafkiik baa ku dhacay marka waxaa laga yaabaa qoyskii wax sadaara ah iyo maamula ma leh islaantuna waa dhaqaaqdaa rotationkay tagtaa odaguna waa baxaa haddii guriga la isugu yimaado odagu ma canaanan karo ma dhigi karo war qoyskii aaway islaantii u talin leh ma hayo gabadhii waxa weeyaan dhalinyaro iska dhex gashay ama guulayaasha ka tirsanta ama urka dhalinyarada gashay ilmihii yararka waxa kacaanka walid marka waxay ahayd runtii fikrad aad u khatar badan oo tafkiik ku samaysay qoyska ilaa ay soomaalida soo gaarsiisay heer qoysku isku kalsoonaan waayo oo qoysku kala shakiyo oo kala baqo oo odaygu hadduu islaanta canaanto waxay tegaysaa orientationkay tegaysaa waxay leedahay waa kacandiid waa la xirayaa
kii oo ahayd xilligii dowladdii kacaanka ay soo saartay xeerkii gaalnimada ahaa ee loogu yeerayay xeerka qoyska ayaa mid ka mid ah haweenkii dowladdii kacaanka ee u ololeynaysay xeerkaasi waxay sharaxaysaa xeerkan iyo gaalnimada uu xambaarsanaa aniga oo maryan macalin iyo nuurta oo jaamacadda loog sharciga barta ayaa waxay leeyihiin waa adinka gabdhihiiyo weligiin ka hadhadli jireen soomaali womens movement ahaaye ee sharci qoys baa wasaaradda garsoorka iyo arrimuhu diinta wadaa ma ka warqabtaa qaanuunku wuxuu ka koobnaa afar baaboo waaweyn intaan ka xasuusto baab wuxuu ka hadlahayay guurka da-da guurka iyo wax kasto iyo dalaaqa sababihiisa iyo tacadud oo iyo tacadadu zawjaadka goormuu ninku naaga badan guursan kara mid ka badan guursan karaa iyo xadaanad waxaa layidhaha xadaanada dhalaanka caruurta yaryarka hadday labadii qof isra caruurta yaryar sidii leelehay qodob dambaa waxaa ku jira almiraad waxaad ogaataa wakhtigaas ee sharcigaasi soo baxayo annagu ma aanan haysanin dowlad ku dhisan nidaam islaami ah dowlad ishtiraakiya ku dhisan baan samaynayn yaan ku jirnay nidaam kow wadanka qamradaa la iska orgaraa dacaaradaa iska jirtay meel walba liiday iyo wakhti baxdan baa ka socday qamradaa dowladdu canshuurta ka qaadan jirtay marka dadka dadka baarkood marka markay dilaan wax tuug gacanka goynayni maanan arkaynin qur-aankuna waa sheegaya ya inaad gacanta laga gooyo marka lama dabaqali jirin waxaa arkaanta islaamku ay dhahayso amuurahaas lama dabaqali jirin sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka soo muuqanaya filimkan ayaa sharaxaya sida uu xeerka qoyska u khilaafay kitaabka allah waxaa muuqata xeerka qoyska cidda qortay inay si kas ah oo bareer ah u maagtay qur-aanka kariimka ah gaar ahaan suuratu nisaa sababtoo ah qodobada ugu badan ee gaalnimada xambaarsan waa qodobada ka soo horjeeda ama lidka ku ah suuratu nisaa tusaale ahaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku leeyahay lidakari midlu xadi lunhayayn xeerka qoyska qodobka boqolkontonsideedaad waxaa ku qoran in ragga iyo dumarku ay u siman yihiin dhaxalka sidoo kale alla subxaana wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku yidhi walakum nisu maa taraka aswaajukum iyo walahunna rubuc mima taraktum sida ku qoran xeerka qoyska qodobka boqol iyo lixdanaad waxa weeyaan haddii ninka ama naagta uu midkood dhinto inuu midka kale bar dhaxalkii qaadanhayo iyadoon loo eegaynin lab iyo dhadig miduu yahayba sidoo kale alla subxaana wa tacaala wuxuu suuratu nisaa ku yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa hulaatha wa rubaac oo ah in la leeyahay raggii waad guursan kartaan wixii markaa diib idiin noqda mid iyo laba iyo saddex iyo afar halka xeerka qoyska qodobkii saddex tobnaad uu qeexayo in ninku halxaas wax ka badan uusan guursan karin iyadoo qodobo iyo shuruudo ay u xidheen aan ilaahay qur-aankiisa usu kusdejin subxaana wa tacaala sidoo kale alle subxaana wa tacaala wuxuu fii suuratu nisaa ku yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa oo ah inuu alla raggii siiyey maamulkii iyo qiwaamadii guriga halka xeerka qoyska qodobkiisa siddeed iyo labaatanaad sagaal iyo labaatanaad iyo koob iyo soddonaad ay qofka dumarka ah ku waajibinayso inay biilkii iyo ma garanaysaa qarashkii guriga inay iyadu la baxdo iyo waxyaale intaa kasii liitaba haddaba sidee ayuu u dhacay dilka culimada maxaase dhacay kadib filimka ayaa soo gudbinaya culimo iyo dad kale oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi iyagoo ku socda dhabbihii fircoon iyo dawaaqiidda wuxuu nidaamkii shuyuuciga maalintii sabtida culimmada hor keenay maxkamaddii loogu magacdaray badbaado ee uu madaxda ka ahaa jenaraal maxamed geelle yuusuf dacwad oogid baadil ah kadibna waxay maxkamadda daaquudka ah xukunno isugu jira dil toogasho iyo xabsi kula kacday culimmadii lasoo qabtay saddex iyo labaatankii bishii koowaad kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii wax ka yar hal isbuuc markii xukunka lagu dhawaaqay kadibna waxay dadweynuhu ku waabariisteen iyadoo la baahiyey in toban ka mid a culimmadii ka hortimid xeerka qoyska lagu toogtay fagaaraha iskool booliisiyo
waxaanu kuwa raleeb isu soo baxay nimankii baa la laynayaa garoon weyn oo xaggaas hawe dadka lagu toogan jiro oo iskool booliisiya la ydhaahdo ayaa nimankii lagu soo xirxiday ummaddii sidii ay xaflad daawanayso ciida ayaa la soo wada baxay xamar macid kama hadhin saasaa nimankii loo daawanayaa wax ka hadlay iyo wax juuq ka yidhi iyo wax ka hindisooday midnaba lama arag babababababab nimankuu saawamariyey anuu markaa xamaran joogaan ku dhahay maalinkaa la tooganayay xaafadda warriilaan deganayn islaan ayeyadee waxaa tiri eedow maanta ninkaa naga maqan lodaan bannaankaas noo geey baar waxaan iyo waxaan iyo baarbakiin haddaa la dhisay ma dhisnayn ilaa warshadda caana dhul iska banan xoolaha lagu ilaaliya iskaga jirta maalintii la toogan aniga bannaankaasaan joogay sidii aan u joogna baa hal mar anoo geed yaroo booca boocda ku badnee iska fadhino oo bahal mayoongaliya dhigaha naga gagasho iska celcelinayno baa hal mar roob yar tiixa yimaadey xilli kulna waa lagu jiray roob baa hal mar daruur yaraad shh aa soo degtay waa yaabnay daruurtii way qaaday markiiba isla markiiba laba diyaaradaa kacday oo miig ah oo banaanbax samaynaysay isla markiiba labadii diyaarada isku dhacay aniga markaa warshadda caana agteedan taagnaha midna waxay ku soo dhacday bannaankii koraato ee gaashaaniga bannaankiisa kore ku dhacday midna waxay ku dhacday guryihii waa beri uu ku yiri isku dumaysay ee ku gubatay markaasaa marka nin walba wuxuu yaqiinsaday inay mucjizo rabbaani ay jirto waa xusuustaa waxaa la qaadi jiray markaas wadaadada la dilayay mikrofano waaweyn oo baawar lagu rakbay heeska la dhihi jiray samadiidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doone hees lagu diganayo ayaa la qaadi jiray qofka marka la dilayo heeskiioo socda ayay diyaaradii dhaceen daqiiqada uma dhexaynin mar alla markii xabadda lagu dhuftay ee la dilay isla maalinkiiba laba diyaarado oo miiga oo banaanbaxay ayaa isku dhacay xaafad ka mid a xamar oo xeebta qaybtan waa bari la yidhaahdo ayaa gubatay oo baaba'day filimka alkataayib ayaa soo bandhigaya sidoo kale magacyada iyo tirada culimmadii shahiiday ee dowladdii shuuciyadda ay dishay
culimadii maalintaas shahiiday waxay kala ahaayeen sheekh axmed sheekh maxamed xaaji cusmaan sheekh axmed iimaan sheekh ciise xasan jilibey sheekh maxamed siyaad xirsi sheekh cali jaamac xirsi sheekh cali xuseen warsame sheekh yaasiin cilmi cawil sheekh aadan cali xirsi sheekh saleebaan jaamac maxamed iyo sheekh muuse yuusuf dhammaan raxmadda iyo raalli ahaanshaha allaah dushooda ha ahaato e haddaba maxaa laga xasuustaa dardaaranadii ay reebeen qaar ka mid a culimmadii loo dilay difaaca diinta culimada mudan in sida gaarkaa loo xuso waxaa ka mid ah sheekh axmed sheekh maxamed oo hormuud ka ahaa in la diido xeerka qoyska wuxuu ahaa sheekhu midkii ugu mudnaa ama ugu hormuudsanaa kicinta dadweynaha iyo inay culimmadu ku dayato waxaa cashari cibro ku sugan in sheekha aabbihiis uu ku dhashay xaruntii daraawiishta ee sayid maxamed cabdilaahi xasan uuna ku soo barbaaray qoys diineed oo fir iyo farac u lahaa halganka iyo xaqudarirka allah subxaanah wa tacaala wuxuu inoo sheegay toosnaanta waalidku inay qayb ka mida tahay toosnaanta ubadka wuxuu alle subxaana wa tacaala uu yidhi wa kaana abuuhumaa saalixa arrintaasi waxay ina tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay tarbiyada caruurta iyo inay caruurta ku koraan turaad iyo taariikh jihaadi ah sheekh axmed wuxuu ahaa macalin dugsiga sare ayuu ahaa doctor cabdulaahi sheekh maxamed oo walaalkii ah ayaa dardaarankiisa oo qoran aniga koobi baa hadda maktabada yaalla ayaan ka soo helay laakiin in ka midana kitaabkan ayaan ku qoray ayaan ku qoray dardaarankiisu aad buu u dheeryahay laakiin in ka mid a in ka mida marka la yidhahdo wuxuu ka hadlayaa koow aabbo iyo hooyuu la hadlayaa inay cafiyaan ayuu ka dalbanayaa dabcan wuxuu soo daliishanayaa aadaha qur-aanka oo sabirka yani xoogga leh ee dadka la imtixaanayo oo moog tahay ayuu ka hadlayay wuxuu sheegayaa inuu nabad yahay uu khayr ku sugan yahay uu leeyahay aniga haddaan dhintana fii sabiili illaahi weeye haddaa ilaahay uu inii qadarinna waxaa weye waxaa noqonaayo ma laha ayuu walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci aayaddaasuu yuu risaalada uga dhigayaa wanaqsin min alamwaali walanfusi wathamaraati wabashir saabiriin aayaddaasoo dheer ayuu soo qorayaa walaalkii oo ibraahim allahu naxariise oo isna aan isbarannay wuxuu ihi subaxdii markuu aadayey buu dhahay masjidka jumcada markuu aadayey buu dhahay habeenkii oo dhan muuna seexanin buu dhahay subaxdii marka iyuu wuxuu ihi garhkana si fiican isaga hagaajiyey shaarubaha waxoo dhan dharkaasu soo qaatay uu ila dardaarmay buui marka inaynaan dib isu arkin baa dhici karta ee ee wuxuu yidhi ogow oo waxaad yeelaysaan haddii aan idinka horeeyo saayeela saayeela dardaara markaa ma qorin laakiin isaga si gaaru ila dardaarmay buu ihi marka inuu dagaal u socdo waan gartay buu dhahay gabagabada filimka alkataayib ayaa lagu soo afmeeray inaysan waxba isdhaamin nidaamkii shuuciga ahaa ee ku dhisanaa ilxaadka iyo gaalnimada iyo nidaamka riddada ee hadda jooga ee ku dhisan dimuquraadiyadda kuwaas oo ay ka wada siman yihiin inay dagaal kula jiraan diinta islaamka xeerka qoyska ee shalay maxamed siyaad barre ku khudbeeyey dadkuna isku raaceen gaalnimadiisa maanta waxaa ka daran xeerka jandarka iyo xeerka kufsiga ee maamulada radadu ku dhaqmaan labadaba waxaa ka daran kana gaalimo badan dastuurka iyo xeerka ciqaabta ee maxkamadaha radada looga dhaqmo inta dalka laga hirgelinayo qawaaniinta kufriga ah marnaba soomaaliya ma heli doonto nabad iyo xasilooni waarta hogaamiyaal ka tirsan xoogaga muqawamada falastiin ayaa ka badbaaday duqeyn ay diyaaradaha sahyuuniyadda yahuudda ka geysteen magaalada dooxa ee caasimadda khadar nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya
diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahayeenada ayaa duqeyn culus ku beegsaday saraakiil ka tirsan xoogaga muqaawamada falastiin ee qaybta siyaasadda oo shir ku lahaa caasimadda dooxa ee dalka qatar ilwareedo ka tirsan muqaawamada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wafdi ka mid ah hoggaanka xoogaga oo uu hogaaminayay khaliil al axyaa ay ka badbaadeen iskuday dil oo yuhuuddu ay doonayso inay ku khaarijiso saraakiishaasi qaraxyo dhowr ah ayaa shalay gelinkii dambe laga maqlay xaafadda alkatra ee bartamaha magaalada dooxa qaraxyadan ayaa ka dhashay bambaanooyin inay tuurayeen diyaaradaha yuhuudda sidoo kale ilwareedo dhinaca yuhuudda laga soo xigtay ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee sahayuuniyaddu ay laba-iyo toban gantaal ku rideen goob cayiman oo ku taalla magaalada dooxa oo ay ku sugnaayeen hogaamiyaal ka tirsan muqaawamada xamaas telefishinka yuhuudda ayaa sheegay in hogaamiyaasha la beegsaday ay ka mid ahaayeen khaliil alyaxya iyo zaahir jabaariin sidoo kale tv-ga kale ee yuhuudda ee janaalka labiyo tobnaad ayaa sheegay in weerarka uu beegsaday khaalid mashcal xogta waxay tibaaxaysaa in duqeyntani ay dhacday xilli saraakiisha kooxdani ay ku jireen kulan ay kaga doodayeen soo jeedintii ugu dambeysay ee madaxweynaha maraykanka silibiga trump ee ahayd in xabad joojina laga sameeyo marinka khaza dhinaca kale kiyaanka sahyuuniga ayaa ku faanay weerarkan dhagarta ah ee uu ku beegsaday saraakiisha siyaasadda xoogaga muqaawamada war uu soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa lagu sheegay in howlgalkan ka dhanka ah hogaamiyaasha sare ee muqaawamada falastiin uu ahaa mid gebi ahaanba madax bannaan oo iyagu ay fuliyeen mas-uuliyaddiisana ay si buuxda u qaadanayaan wasiirka maaliyadda yuhuudda ayaa yidhi gacanta dheer ee israa'iil waxay gaartay magaalada dooxa waxayna beegsatay hoggaanka argagixisada xamaas ma jiri doonto meel ay ku nabadgalaan cadowga israa'iil ayuu yidhi wararka ayaa intaasi ku dariya in dhowr qof lagu dilay weerarkan waxaana ka mid ah xamaama khaliil alyaxya iyo jihaad labadan oo ah madaxa xafiiska hogaamiyaha muqaawamada ee garabka wadahadallada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa sheegay in sahaynadu ay ku soo wargeliyeen weerarkan ayna u oggolaadeen bartamaha dooxa in lagu beegsado saraakiisha kooxaha muqaawamada sidoo kale war goordhow ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa xukuumadda daaquudka qatar loogu laabqaboojiyey in dib dambe weerar noocan ah aysan yuhuuddu ka fulin doonin waddankeeda xukaamta dawaaqiidda carabta ayaa sidii looga bartay la soo degdegay cambaaraymo aan afka baarkiisa dhaafsiisnayn iyagoo aan awoodin in ay qaadaan wax jawaab celin ah habyaraatee arrintaa xusidda mudan ayaa ah in dowladda qatar ay weerarkii iiraan bilo ka hor ku qaaday saldhigga maraykanka ee al cudeyda u adeegsatay gantaallada difaac cirka oo sawaariiqda badankooda ay dhulka soo dhigtay laakiin weerarkan cusub ee yuhuudda wax ka hortag ah ma samayn muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka derbiyada ku xidhan ee c c t v-ga loo yaqaano oo baraha bulshada ay ku xidhiirto lagu baahiyey ayaa la arkayay sida uu u dhacay weerarkii ay israa'iil ka fulisay dooxa oo ay ku sheegtay inay ku beegsatay dhisme ay ku sugnaayeen hogaamiyaal ka tirsan ururka xamaas
mahadsanid abuushayba fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada ay ka qaybisay degmadaas waa kan cabdiqani maxamed
deegaanka rabdhuurido geeg horkaleena dee ka mahaysiini geeka dhiisay mujaahidiinta ka mahadsan ilaahay ka mahadsan shangneek deerin ee dhiisay ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan hata kor hormaysay ilaahay galantiyo korkuwayaal muslimiinta ilaahay guulay waa mar kale iyo degmada rabdhuure fagaare ku yaallaa degmada rabdhuure iyo saacadii lasoo dhaafay laga qeybiyey sakada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo ka mid ahaa qeybihii shareecadu fartay in la siiyo lixdan qoys ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha ee sanadkan maktabka diiwaanka sakada uu ka qaybiyey degmada rabdhuure waxaana fagaraha goobjoog ahaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus qoysaskii ka faa'iidaystay xoolaha sakada ayaa sidan dareenkooda u cabiray magacay mursal moos maangadle ekre deegaankay buur waar gaduud madow zake xoola gadhiinka weeri ilaahay ka mahadsan zake balaaw liisyaw shannaf ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ka mahadsan ani ana dhagaalaysada ilaahay wal idinka weela lankabiin ilaahay xoola iyo imbarakhaay lanka isiina jisaakallaahu allaha maga idan dunuburkaan dheray deegankay qoraallow geeka hore leysay hore leysayna walku madahay shangneef eringe ilaahay ka mahadsan mahadaas ilaahay isku leh hadu kortee horwal seka ma aysin idinkoog idinka gulo ilaahay ka mahadsan mahadaas ilaahay isku leh hoolaan dadka dhiy i dadka dhiibi i dadka nasiy yaa ka mahadsan mawneedan daraaleere deegankay quraalo degmada radhoore lenkuweeri sekilaga geebiyaa shangneefa lasi kheyra lasi dadka
magaadangeegainkuweeri
maybad ise eringa lisi zeke shanaf eringa lisi mayba inka mahadsana ilaaya ka mahadsan ad maya hor zeke kala maysiin inkow ad hoole zeke liisiyaw mayba mujaahidiinta ka mahadsan ilaaya ka mahadsan insha allah ilaahay gaalada ibi rumaynta guula dhis darow man maamudeeliyaray lihidun jara ahaa deegaanka ilaahay qura alla yow may fadey ilaahay maaja intii ilaahay musumiintin hanti niindaadhidi intii kale inti ilaahay guulsi ma ilaahay inka mahadnagay ilaahay maajo walal isi shangnaf iringaw intu kor hor mahay marna geun kohor inti ilaahay wal dhaga dhagaale ilaahay inka weela danka waayile han dhoole amme wa ahaa sa yaalka koriyo haaya inti laaku qaadi ilaahay khayrsi maalmihii lasoo dhaafay waxaa sidan oo kale fagaare ku yaala degmada tiyuglow iyo deegaan hoostaga ah degmada xudur laga qeybiyey sakada xoolaha kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen qoysas fara badan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro mahadsanid cabdiqani dowladda ridada masar ayaa ka hortimid furitaanka biyo-xireenka alnahda ee dowladda xabishada itoobiya ay ka dhisatay webiga niil sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed dowladda ridada masar ayaa lagu soo waramayaa in warqad cabasho ah u dirtay golaha ammaanka waxaa loogu yeeray qaramada midoobey taasoo ay kaga gudooday biyo-xireenka weyn ee itoobiya ee alnahda oo shalay si rasmi ah loo daahfuray warqadda masar ee dirtay ayaa lagu xusay qodobada ay ku eedeysay itoobiya oo ay ka mid yihiin inay diiday ka mid noqoshada heshiisyo caalami ah oo si sharciyeysan loogu qaybsado biyaha webiga niil masar waxay sheegtay in tallaabooyinka itoobiya ay khatar ku yihiin jiritaanka shacabka masaarida ahaa islamarkaana aysan marnaba aqbali doonin in xuquuqda biyaheeda lagu xadgudbo iyadoo ku adkaysatay inay sii wadi doonto difaaca danaheeda cabashadan ayaa imaanaysa xilli khilaafka u dhexeeya xukuumadda qaahire iyo ajisaabo uu cerka isku sii shareerayo iyadoo itoobiya shalay si rasmi ah xadhigga uga jartay mashruuca biyo-xireenka muranka badan dhaliyey dalalka masar iyo suudaan labaduba waxay biyo-xireenkaas u arkaan halis weyn oo laga marmaan tahay in laga hortago lamana oga sida golaha ammaanka ay qaramada midoobey uga falcelin doonaan cabashada masar ee ka dhanka ah itoobiya mahadsanid marwan safiirka dowladda xabashida itoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa weerar afka ku qaaday masar iyo guud ahaan dowladaha jaamacadda carabta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya khaalid xasan sulayban ditif oo ah safiirka dowladda saliibiyadda ethoobiya u fadhiya magaalada muqdisho ayaa si adag u weeraray ururka jaamacadda carabta iyo dowladda masar oo si weyn uga soo horjeeda biyo xidheenka etoobiya ka samaysatay webiga niil waxa uuna ku tilmaamay in jaamacadda carabta ay shaqo ka dhigatay fulinta siyaasadda masar ee ka dhanka ah ethoobiya iyadoo iska hilmaantay ayuu yidhi inay wax u qabtaan shucuubta carbeed ee la ildaran macluusha barakaca iyo xasilooni darrada ururka ridada jaamacadda carabta ayuu gaalkaani ku tilmaamay mid u adeega danaha masar oo keliya islamarkaana ku fashilmay mitilaada dalalka kale ee carbeed waxa uuna wax lala yaabo ku tilmaamay hanjabaada ka dhanka ethoobiya oo uu sheegay inay kasoo yeertay jaamacadda carabta ururka jaamacadda carabta oo marar dhowr ah ku celceliyey inaan laga faa'iidaysan karin biyo xidhiinka annahda ilaa iyo inta heshiis buuxa laga gaarayo ayuu safiirku si cad u sheegay in haba yaraatee aanay jirin siyaasad lagu wadaagi karo waxa uu ku sheegay hantida biyaha ethoobiya ma jirto cid ethoobiya ay uga baahan tahay fasax si ay biyaheeda uga faa'iidaysato sheekada ah in masiirka masar gebi ahaanba ku dhisan yahay biyaha niilkune waa sheeko maran oo meelna aan ka jirin ayuu yidhi safiirka ethoobiya suleyman titifo safiirku waxa uu sidoo kale ka shanqariyey in dowladda ethoobiya ay weli ku howlan tahay qorshaynta sidii ay u dhisi lahayd biyo-xirino kale taasoo uu ku sifeeyey ajande qaran oo xaqiiq ah oo loo baahan yahay ayuu yidhi in dowladda masar ay si dhab ah u aqbasho hanjabaaddan ka soo yeertay safiirka ethoobiya u fadhiya muqdisho ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay oo talaado ahayd munaasabad ballaaran oo ka qabsoontay adisababa si rasmi ah xariga looga jaray biyo-xidheynkan kaas oo si weyn ay uga soo horjeedaan dowladaha masar iyo suudaan biyo-xidheynkan lahda ayaa dhismihiisu socday ku dhowaad afar iyo toban sano waxaana daafurkiisa kasoo qayb galay dowlado badan oo ka kala socday afrika iyo qaarado kale iyadoona dabadhilifyada lagu casuumay ee kasoo muuqday madashaas uu ka mid yahay murtad gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ardayda macadu shareecah ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow xafladda oo ahayd mid ay fasax ku galayeen ardayda dhigata macadka shareeca faraciisa magaalada jilib ayaa dhowaan lagu qabtay xarunta macadka taasoo ay ka soo qayb galeen culimo waxgarad maamulka macalimiinta iyo ardayda macadka ardayda oo dhammaysatay fatrada labaad ee marxaladaha macadka ayaa intii lagu guda jiray xafladda waxaa goobta kelimaad ku soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda macadka shareeca نحن اليوم في صدد اختتام أو نهاية فترة الثانية لمعهد الشريعة المفتوح في محافظة جلب الإسلامية وتعلمنا في المعهد علوما كثيرة حيث تلقينا فوائد كثيرة على أيدي معلمين الأفاضل ومن الدروس التي أخذنا من المعهد القرآن الكريم وبعض علومه والحديث وبعض علومه وخاصة صحيح سنن أبي داود إضافة إلى دروس كثيرة مفيدة فنقول لإخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وخاصة في غزة الأبية اصبروا وتوكلوا على الله ولا تعتمدوا على غيره ولا تنتظروا الفتح والنصر من احد سواه واعلموا ان ما زرعته امريكا وحلفاؤها من مؤامرات خبيثه في بلادنا وارضنا من حملات صليبيه سافره بحته واستعين الله في الابيه مقاصد النعيم بها محويه تقرب الاقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي ما أحسن الطاعات للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة فمن تفته ساعة في عمره تكن عليه حسرة في قبره ومن يقل إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر
sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ahaa culimmadii ka hadashay xafladda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga markaad wax barato inaad la fadhiisata ma ahine waa inaan maanta noqonno hee ducaad ilallaahi taana inaan maskaxda ku haysanno oo cilmigan wuxuu u baahan yahy waa badaaco war dee badaaca haddaad soo iibsato oo dee meel walba aad ka keenta badaacada maxaa loo baahanya inaad suuq geyso soo maha waxaan ku soo gabagabaynayaa runtii maanta jaanis aad haysataan ilaahay ugu mahadiyo waa nimco runtii aad u weyn dhallinyaranimo caafimaad waa inaad marka aad ka faa'iisataan maamulka macadka ayaa dhankiisa ka hadlay waxbarashada macadka iyo dadaalka waxbarasho ee ardayda macadka una jeediyey dardaarano ku saabsanaa in ay sii wadaan barashada cilmiga sharciga waxaan marka idinkula dardaarmayaa ardayay ammaano badanaa la idinku soo wareejiyey amaanatulcilmi baa laydin dhiibay cilmigaas waxaa la idinka rabaa inaad ilaalisaan ood maaragta uuna idinka fakanin waxaa kaloo laydinka rabaa ummaddii idinka dambaysa inaad gaadhsiisaan waa ogtihiin hadda inagu alxamdulilah ilaah baa inoo nimce waa cunnaa waa cabnaa waa seexannaa waa qabaysannaa walaalahan falastiinna baahibay la baaba'aya aflaantii waad aragteen waa fiirsateen xabad maaragta beriisoy laqaan bay la'yihiin innaguna beriiska wadaadinayna saasaan ku dareemi markay dhibaatayna qabataan dareemi karaa maaragtay nimcadaan ku jiro laakiin hadda maanta ma dareensanin ilaahay aan uga mahadnaqno dadkii naga dambeeyey oo baahida hayso inaad maaragtay baahi tirtaan ummado badanaad dhex gelaysaane idinku wax bedela khayr wax ku bedela yaan la idin bedelin khayrkiina ha la arko ugu dambayntiina maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sida mar kale warbixintan uu ku hayo cabdiqani maxamed ahay muxsin haddii waxaa laga helay qufac buu leeyahay cunuga xoogoo yar burokiitaa jirta insha allahu tacaala daawooyinkaana siinaya hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala yidhaahdo tan qandhadaasay jibinaysaa tan subaxii fur habeenkii furaa siine tan antibiyootig waa ertromycin saddexda waqtiya iyadana furfuruu siine tanna qufacay la dagaalamay chlorofromin subaxii fur habeenkii fur ilaahay tabaaraka wa tacaala caafimaadka siiya insha allah ilaahay baa caafimaadka haaya insha allah boqolaal ruux oo bukaan ah una badan hooyooyin iyo caruur ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaano iyo dawo qiibin uu maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ka sameeyey degmada buqa qable mid ka mid ah dhaqaatiirta adeegyada caafimaadka fulisay degmada buqa qable ayaa sharaxaya dadka ay qaabileen iyo xanuunada ugu badan ee ay la kulmeen dadka hadda saakay laba boqol oo lambaraan bixinay labadii boqol oo lambarna gelinkii hore ay ahaayeen saddex o b d baa laga shaqaynayay qaybta cayaalka qaybta dumarka iyo qaybta oo dadka waaweyn oo caadiga oo aan dumarka u reyda ahayn saddexdii shayba aad bay u socotaa labadii boqol saaka way dhammaatay marka maadaama baahidii ummadda aan aragnay haddana lambaro kale oo dheeriya in la qaybiyo bal ilaa iyo maqribka ummadda loo shaqeeyo insha allahu tacaala intaas qanuunada horta way badan yihiin deegaan kastana waxbaa ku badan deegaan kastana qaab iyo jadwal buu leeyahay hadda buq marka aan kasoo qaadno haddee cayaalka horta marka qaybta cayaalka aan hadda ku horumarayna qaybta cayaalka xaalkoodii hadda wadankan jadeeca ka jirtay oo in badan soo jirtay walow hadda ay sii dabargo-ayso ay yaraanayso xanuunada cayaalka way badan yihiin marka malaria lafteeda wadankan in aad bay uga jirtaa wadankan waxaa ka jira biyo xumada iyo waxyaalahaas badan cayaalka waxay leeyihiin shubano iyo calool dhinacaas dhinaca calooshay u yara badan yihiin malariana way jirtaa marka waxaa arkaya cunug yaroo u t i problem xaalkiisa uu iska yahayo marka kaadiyadaas iyo waxyaalahaas ay dhibayaan qaar ka mid ah bukaanadii la qaabilay lana siiyey dawada oo la hadlay andalus ayaa xusay in baahi weyn ay u qabeen adeega caafimaad ee ay ka heleen maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan cismaan maxamuud muuse toddobaatan reeboqoydan maxaa lagu sumee daawaha lagu siiyaa daawadana lisi qoorta waa ilhaamana beerka waa ilhaamana wax badan ilhaamana haddaana wadnahanka dhabanaa beri daawaa liisii waa lii sharxay saan u cunaa lii cawada hal soo xaal laagilaan waa daawada inta noo kaalmaysa allah u kaalmay gii horaan ba ducaynayna haddaan waa sii ducaynayna magi ilaahayow garab sii shirta gaalada allaha reeb muslimka allah u kaalmee degmada buuqa qable halkan maanta waa noola keenay caafimaad qolada caafimaadka ayaa caafimaad noo keentay oona lacag la-aan ah aniga waxaan keenay wiilkayga maxamed deeq caloosha ayaa laga hayay daawooyin ayaan lii siiyey daawooyinkaas hadda waxaan rajeynaya duca la yidhahdo inuu ilaahay ku caafiyo daawadaastan wax lacagna aan liiga qaadin waxaan rajeynayaa dadkii keenay iyo dadkii suumayga inuu ilaahay ajir fara badan ka siiyo gaaladana waddanka soo guurtay allah naga qabto degmada buuqa qable daawooyin lii siiyey cudurro kala duwan cudurro badan aan siiyey sida neerfaha oo kale fashan daawooyinkoodana lisiiyey lacag la-aan ilaahay khayra siiy umad way aniga iyo gabadhayd iyo walaashay cunuga cudurkii sheegay daawooyina la soo qoray mujaahidiinta kor allah ka sidoo kale maktabka caafimaadka ee wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad ka sameeyey degmada ceel caliih ee wilaayadaasi waxaana howlgalkaasi caafimaad ka faa'iidaystay boqolaal ruux oo ka kala yimid xaafadaha degmada ceel caliih iyo deegaanada hoostaga mahadsanid cabdiqani guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu